habeen wanaagsan dhegeystayaal halkani waa raadiyaha dalsan kuna soo dhowaada qodobada u waaweyn warka habeen ra-iisul wasaare rooble oo dowladda imaaraadka carabta ku wareejiyey lacag horey soomaaliya looga xayiray islamarkaana uu ambabaxay dalkaasi qatar maraykanka oo war ka soo saaray hadal dhowaanahan laisla dhex marayay oo ku saabsanay in xasan sheekh maxamuud laga martiqaaday washington dagaallo u dhexeeya soomaalida iyo canfarta oo mar kale dib uga qarxay deegaanada soomaali galbeed golaha wasiirada xukuumadda xilgaarsiinta oo maantay ansixiyey sharciyo dhowr ah ciidamada gorgor oo sheegay inay deegaano hor lah kala wareegeen dagaalamayaasha al-shabaab wararka dibaddana waxaa ka mid ah madaxweynihii hore ee maraykanka georgio bush oo si aan ku talagal ahayn faladimir putin ugu eedeeyey dagaalkii lagu qaaday ciraaqa iyo erdogan oo shuruud adag oo ku xiray in finland iyo sweden ay ku biiraan nato
soo gudbinta warkan waxaa suuro geliyey sagal holselaris shirkadda sagal waxaad ka helaysaan ooma b oo ka kooban boqol garaam soddon garaam iyo shan kiilo saabuunta b oo isugu jirta maris iyo qabays baasta indomi shaambooyin noocyo kala duwan isugu jira cabitaanka isku filan sida maamiyo bob dring iyo marimas sagal holselaris
mar kale ismaqal wanaagsan waa habeennimo khamiisi ay sii baxayso jimca ay soo gelayso taariikhdu waxa ay ku beegan tahay sagaal iyo tobanka bisha shanaad laba kun labaiyo labaatan intii aad maqasheen waxay ahaayeen qodobadii ugu waaweynay warka habeen iminkana kusoo dhawaada qodobadaasi oo faahfaahsanna ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya maxamed xuseen rooble ayaa dowladda imaaraadka ku wareejiyey lacag horey looga xayiray soomaaliya islamarkaana waxa uu maantay u amabaxay dalkaasi imaaraadka carabta maxamed iidle ayaa ka waramaya warkan
dowladda aan walaalaha nahay ee imaaraadka carabta inaan u hayno lacagtoodii xilligaas laga qabtay waxaan u sheegayaa ka xukuumad ahaan inaan diyaar u nahay inay qaadan karaan xilli kasta oo ay diyaar u yihiin waana soo dhowaynaynaa wixii dhacayna waa idinka raalligelinaynaa bog cusub aan bilowno ra-iisul wasaaraha xukuumadda xilgaarsiinta ah ee soomaaliya maxamed xuseen rooble ayaa maanta si rasmiya dowladda imaaraadka carabta waxa uu ugu wareejiyey lacag dhan sagaal dhibic lix milyan oo dollarka maraykanka ah oo horey looga xayiray dowladda imaaraadka carabta kadib markii lacagtaas lagu qabtay magaalada muqdisho gaar ahaan garoonka diyaaradaha aadan cadde sanadkii laba kun iyo siddeed iyo tobankii ciidamada amniga ayaa ku qabtay garoonka diyaaradaha ee aadan cadde ee magaalada muqdisho waxaana muddo afar sanaha dowladda soomaaliya ay ku haysay bangiga dhexe ee soomaaliya ra-iisul wasaare maxamed xuseen rooble ayaa horaan sheegay in lacagtaas dowladda imaaraadka carabta dib loogu celinayo islamarkaana lagu wareejinayo inkastoo amarkaas uu bixiyey ra-iisul wasaare roble uu ka hor yimid madaxweynihii hore ee soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo oo xilligaas uu khilaaf kala dhexeeyey ra-iisul wasaare roble warar aan helnay ayaa xaqiijinaya in saake oo khamiisa mas-uuliyiin ka tirsan dowladda federaalka oo isugu jira wasiiro iyo mas-uuliyiin kale oo uu la socdo safiirka imaaraadka carabtu ay bangiga dhexe ee soomaaliya ay kala soo baxeen lacagtaasi kadib markii la amray in lacagtaas laga bixiyo bangiga dhexe waxaana na loo xaqiijiyey in lacagtaas looga bixiyo bangiga dhexe warqad ka timid maxkamadda gobolka banaadir inkastoo bangiga dhexe ay safiirka imaaraadka la tageen mas-uuliyiin ka tirsan dowladda federaalk oo wasiiro ay ku jiraan ra-iisul wasaare rooble ayaa u ambabaxay isla maanta dalka imaaraadka carabta si uu uga qayb galo tacsida allah u naxariistay madaxweynihii geeriyooday ee imaaraadka carabta sheekh khaliifa bin zayid al nahyan oo jimcihii lasoo dhaafay ku geeriyooday waddankaasi imaaraadka carabta ra-iisul wasaaraha ayaa sidoo kale waxa uu madaxweynaha cusub ee imaaraadka sheekh maxamed bin zayid uu u gudbin doonaa hambaliyo iyo salaan uu uga wado madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya xasan sheekh maxamuud ee dhowaan la doortay
dowladda maraykanka ayaa waxa ay warar ka soo saartay hadal dhowaanahan laisla dhex marayay oo ku aadanay in madaxweynaha dhowaan la doortay ee soomaaliya xasan sheekh maxamuud uu casuumaada rasmi ah ka helay madaxweynaha dalka maraykanka kaasi oo oo halkaasi ku martinqaaday dowladda maraykanka ayaa waxa ay arrintaasi kasoo saartay bayaan kaasi oo ay sheegtay in arrintaasi ay tahay mid wax kama jiraan ah sidoo kalena waxay intaasi ku dartay inaysan jirin wax casuumaad ah oo madaxweynaha dalka maraykanka oo u fidiyey madaxweynaha la doortay ee soomaaliya xasan sheekh maxamuuda bayaan lasoo dhigay bogga twitter-ka ee safaaradda mareykanka uu ku leeyahay magaalada muqdisho ayaa waxaa lagu yidhi safaaradda mareykanka ee muqdisho waxay caddaynaysaa in xilligan aysan jirin casuumaada rasmi ah oo mareykanku uu u soo diray madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud si uu u buuqdo waa si uu u booqdo washington dowladda mareykanka ayaa waxa ay ah, ka warqabtaa ayaa lagu yiri qoraalka in madaxweynaha soomaaliya uu aada ugu mashquulsan yahay dhisidda dowladdiisa sidaa darteedna ma jirto wax casuumaad ah oo kaga yimid ah, dalka mareykanka dhanka kalena golaha wasiirada ee xukuumadda xilgaarsiinta ayaa waxa ay maantay ansixiyeen sharciyo dhowr ah ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya ee xilgaarsiinta maxamed xuseen roble ayaa maantay guddoomiyey shirka golaha wasiirada oo kaasi oo sidoo kalena u hambeliyey madaxweynaha cusub ee jamhuuriyadda federaalk soomaaliya xasan sheekh maxamuuda ra-iisul wasaare roble oo shirka kadib warbaahinta la hadlay ayaa waxaa shacabka soomaaliyeed uu uga warbixiyey howlaha socda ra-iisul wasaaraha ayaa sidoo kale waxa uu intaa ku daray amase uu shacabka soomaaliyeed ka codsaday inay madaxda ugu duceeyaan inuu eebo ku guuleeyo howlaha loo igmaday inta uu socday shirka ayaa waxaa sidoo kale lagu ansixiyey xeerar dhowr ah oo ay ka mid yihiin xeerka nidaamyada sharciga iyo maareynta maaliyadda hindisa sharciyada kalluumeysiga iyo sidoo kale siyaasadda maamulka iyo weliba howlaha hay-adda samafalka islaamiga ah kulanka kadib ayaa ra-iisul wasaare roble oo sidoo kale warbaahinta la hadlay ayaa waxa uu dhanka kale u mahad celiyey madaxweynaha haatan xilka ka digaya maxamed cabdulaahi farmaajo sidoo kalena waxa uu u rajeeyey guul madaxweynaha cusub ee la doortay xasan sheekh maxamuud
xasan sheekh horta marka oo shanta dowlad goboleed ay ka mid yihiin xukuumadda oo ay ka mid yihiin musharaxiinta oo ay ka mid yihiin ururada bulshada dhammaan dadkaasoo dhan ayay ka dhexaysay een, doorashada runtiina waa doorasho adag qof kastoo aniga iga horreeyey oo horey dowladda uga tirsanaan wuxuu ii qiray inay doorashadan ahay doorashadii ugu dhibka badneed oo doorasho dadaban ah laakiin waxaan ku soo gaarnay doorashadii inay dalka doorasho nooga dhacdo markab la yidhaahdo soomaaliya oo doorashada ah ayaa naaquuda ka ahaa saan u soo waday dekadiana ilaahay alxamdulilah dekadiaan keenay dad baa ka xumaaday oo markabkii markuu yimid oo ku caariyey waa run laakiin shacabka soomaaliyeed danta guudaa laga fiirinaya markabkaas oo shacabka soomaaliyeed ay saarna- saarnaayeen dekadii ayaan keennay waxaana ku xirnay ilaahay nasiib uga dhigay madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo tariin dekada la taagnaa tariinkiiaan wixii ku wareejiyey marka madaxweyne xasan sheekh maxamuud tariinkiisa uu sheegay basoo awal watay laakiin tariinuu ku- ka soo dhigay siduu noo sheegay tariinkii aniga dadka ku wareejiyey ilaahayna waxaan uga baryayaa tariinkaas uu wado inuu meel fiican soomaaliya uu ku xiro oo stationka ugu wanaagsan uu nabadda ah uu ku xiro oo doorasho toos ah oo qof iyo coda uu gaarsiiyo dastuurka oo dhammaystiro maxkamad dastuuriya la sameeyo dalkana barwaaqi iyo baraare la gaarsiiyo ayaan u rajeynaya madaxweynaha waana usoo duceyneynaa marka madaxweyne waxaan leeyahay markabkii badda waa kasoo saarnay dhammaan wasiirada haddaan nahay dowladda iyo xukuumadda cid kastoo soomaaliya wayna noo soo duceysay Sep- Sep- September 17 18 kaa la magacaabay oo habeenkii 17 oo 18 soo galaysay markii nala magacaabay bishaas waxaa la joojiyey dhammaan wixii dhaqaale ah oo dalkan ma- eh, saaciidaadoo la siin jiray haddii ahaan lahayd eh, European Unionka haddii ahaan lahayd Turkida oo ay la joogaa Bailey hadday tahay eh, en- en- en- en, World Bankaha haddii ahaan lahayd dowladihii carabta markaas waxna siin jiray IMFta iyo eh, Qatar dhammaan dowladihii waxna siin jiray way istaageen markaas waxaa dekeda markaa laga heli jiray toddoba milyan siddeed milyan bish Een, alla subxaana watacaala waxaan rabaa maanta markhaati in aan idinkaga dhigo waa hayaa all documentigii Een, october iyo november markii lacagihiina laga joojiyey toddoba milyan siddeed milyan ayuu dakhligeenna ahaa dekeda kor u kacay wuxuu gaaray labayo toban marka macnaheeda oo ah ilaahay markuu ilbaab kaa xiro ilbaab kale kuu furaa soo mahan qolooyinkii walaalaheena asxaabteena saaxiibada caalam caalamka oo dhan oo waxna siin jiray way joojiyeen iyaga laftirkooda xumaan umaysa joojinne bareshar waxay ahayd in doorasho la qabto oo doorashadii oo iska dawareeg iyo September 17 iyo ayay ka ahayd xilligii xajka lagu jiraa dad badan ayaa xajka welwel iyo walbahaar ka hayo hadday ahaan lahaayeen kambaniyaashii doolay diyaaradaha saa darteed maadaama xukuumadda ay timid madaxweynaha uu hogaaminayo ma- xasan madaxweyne xasan sheekh maxamuud wasiirkana waa u sheegay madaxweynahana waa u sheegay in si cadaalad ah waxaan lagu nidaamiyo wasiirkan waa faray inuu madaxweynaha kala shaqeeyo sababtoo ah aniga waqtigii waa dhammaaday shacabka soomaaliyed waxaan rabaa shaatigii oo nadiif anaa meeshan ka tago oon garaafo lahayn wasiir waa kuu sheegay kala shaqeey madaxweynaha iyo tiimkiisa iyo cidduu kuu idmay oo wasiirada qaar ay ka mid yihiin si hufan ha looga shaqeeyo adaa ka mas-uula madaxweynahana kala shaqeey sababtoo ah iyaga ayaa lagula xisaabtamaya oo ku aadan ra-iisul wasaaraha cusub oo imaanaya iyo madaxweynaha waqtigaas oo xajka la aadaya iyagaa culays kugu badan ku dhacaysaa eedda ugu badan iyagaa ku dhacaysaa saa darteed sin sharaf ah oo nadiif ah ayaan rabaa inaa ugu wareejisid adduunyo gadaalay u badan tahay marka wasiirka waxaan farayaa inuu hawshaas qabto sidoo kale waxaan rabaa in wasiirada qaarkood oo agaasimayaal aan yaanta u magacaabnay agaasimayaashaas sharci waaye inay shaqeeyaan sida ugu dhaqsiyaha badan hadday tahay wasaaradda shaqada iyo shaqaalaha wasaaradda eh, ganacsiga hadday tahay aan la kurinaya wasaaradaha kale dhammaan waxaa leeyahay
dhanka kalena ciidamada gorgor waa saraakiisha ciidamada gorgor ayaa waxa ay sheegeen in deegaano hor leh ay kala wareegeen dagaalamayaasha al-shabaaba ciidamada xoogga dalka gaar ahaan kumaandooska gorgor ayaa maantay sheegay inay la wareegeen faraysimo cusub oo ay al-shabaab ka guddoomin jireen degmada matabaan iyo deegaanada hoos taga waa siday hadalka u dhigeen deegaanada howlgallada qorshaysan ciidamadu ay ka sameeyeen ayaa waxaa ka mid ah lebi caabad baaca baargadiid xadale iyo sidoo kale deegaano kale oo ka tirsan ah, gobolka hiiraana sidoo kalena hoos yimaada deg- magaalooyinka waa degmooyinka beledweyne iyo sidoo kale matabaana taliyaha ururka saddexaad ee guutada toddobiyo tobanaad ee gorgor dhamme jamaal cilmi aadan ayaa warbaahinta waxa u sheegay in al-shabaab ay isaga tageen tuulooyinka ciidanku ee howlgallada ka sameeyeen taliyaha ayaa intaa ku diray in howlgalladu waa in howlgalku uu sii socon doono ilaa iyo inta al-shabaab ay ka saarayaan deegaanadaasi al-shabaab ayaa horay waxa ay waa al-shabaab ayaa gacanta waxa ay u hayeen deegaano badan oo ka tirsan eh, gobolka hiiraana iyadoo horeyna ay tiro dhowr jeer ah weeraro kaga fuliyeen eh, tuulooyin dhowr ah oo hoos yimaada degmada matabaan ee gobolka eh, hiiraana halka warkaasi aad kala socotaan dhegeystayaal waa raadiyaha dalsan iminkana qodobada dibadda madaxweynaha turkiga recep tayyib erdogan ayaa sheegay in sweden aysan ka filayna waa in ay sweden aysan ka filin turkiga in uu ansixiyo codsigeeda ku aadan inay ku biirto nato iyadoo aan uh, usoo gacan gelin uh, xubno ay sheegeen ah, in ah, ay ah, ku sugan yihiin ah, dalkaasi madaxweyne erdogan ayaa waxa uu labada dal ku xiray shuruudo aada u adag ah, oo uu sheegay in shuruudahaasi keliya ay kaga xiran yihiin ah, in ay ku biiraan ah, nato taasi oo ay jiraan ah, waa iyadoo wadamada xulafada ku ah nato ay doonayaan ah, in finland iyo sidoo kale sweden ay si rasmi ah ugu biiraan ah, nato balse haatan waxaa si weyn kaga soo horjeeda dalka turkiga warkii oo aad kala socoteen dhegeystayaal raadiyaha dalse waa nagintaa ciddii warka iyagu seegay waxay dib kaga heli karaan baraha aynu internetka ku leenahay ee radio dalson dot com
wararkaad la haysaa hubsiimo uhelidoodii iyo hufnaan tabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga radio dalsan ee hankaagii sow haatan mad helin war la hel yaabaa tala la hel